sida aynu marar badan idinkugu sheegnay warbaahinta isbaarooyinka yaalla gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay noqdeen kuwa aad iyo aad xaddaaf u ah kaasoo ilaa ay mas-uuliyiinta gobolka ay bilaabeen inay ka hadlaan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha gobolka shabeellaha hoose cabdifataax cabdulla yuusuf oo ka hadlaya dhammaan isbaarooyinka yaalla gobolka shabeellaha hoose bal nala dhegaysta isbaarooyinka ugu waaweyn meelaha ay yaalaan waxaa ka mid ah doon owsuure waxaa ka mid ah doon weyne waxaa ka mid ah waraaboole waxaa ka mid ah tixsiile waxaa ka mid ah xabaal suulaay waxaa ka mid ah garas bandiiro waxaa ka mid ah boormaxan oo tuulo yar ah oo degmada walaweyn hoos tagta oo laba isbaaro ay ayada isla taallo meesha garaska la yidhaahdo iyo meesha buundada kala wareega isbaaro taallo waxaa ka mid ah shalay aylo waxaa ka mid ah warta macalin cumrow waxaa ka mid ah isla magaalada walaweyn intaas oo isbaaraha si official oo caadi isbaaro u taallo oo maaragtay ay ciidanku dhiganayaan waaye iyo waxaa ka mid ah maaragtay isbaarooyin kusoo booday ah oo saddex saddex iyo afar afar ay u dhiganayaan ciidanka oo meelaha ugu waaweyn ay soo galaana ay ka mid yihiin maaragtay buule xaanshooley oo ay ka mid yihiin eh, saddex mir oo ay ka mid yihiin warta maaragtay caligaab oo ay ka mid yihiin meel doon oo suur markii la dhaafo ee ah waxaa kaloo jirta isbaarada tixsiil oo noqotay isbaarada ugu dhibaatada badan oo shacabku wax ku yeelan ciidanka meesha degan ayadana shacabku maaragtay cabasho xoog leh ayay naga soo gaarsiiyeen khaasatan gaadiidleyda iyo dadka ganacsatada ah waddadaas ku safra ilaaha markhaati looga ah mas-uuliyiin heer gobola kula hadalnay mas-uuliyiin heer degmaa lagula hadlay si kastaa loola hadlay arrintaani waa arrin shacabkii ku samaynayso inay kacdoomaan waa in arrintaani waxay samaynaysaa shacabkii maxaa la yidhaha xamaasadooda iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo arrintooda maaragtay haysato abaarta haysato marka la isku daro arrin falcelin adag yeela doonta waaye arrintaasna waxaa mas-uuliyadeeda qaadi doona saraakiisha ciidamada min ururka bilaa guuto ku xiji ku xiji qayb ku xiji waxaa la dhihi karaa mas-uuliyadooda ciidanka qaadaya dhihi karnaa kaasatan saraakiisha ciidanka xukuntaa dhihi karnaa ma garatay